الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله كتاب الأشربة آه، kitaabkan waxa uu keenay wixii la cabeeyey waxaa ka mid a wax xaaraana sidaa daraaddeed maadaama oo shay xaaraanihi uu ku jiro waxyaabihii la cabeeyey ama uu ka mid yahay ayuu baabku u guntay waxa uu ka tilmaamayaa waxyaabaha la cabo wixii xaaraana ee shaariicu uu diiday ama ilaahay rasuulkiisa ay diideen asalku waxa weeyaan waxa la cabo waa xalaal ilaa shaaricu wixii noo diiday mooyaane ama wixii darar iyo dhibaato keensanaya mooyaane sida suntii oo kale iyo waxyaabaha la midka عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله عمر منبرك رسولك دشي سوحو كيدي صلى الله عليه وسلم يعني منبرك رسولك كدل خطبتين شري سوى أوفوشا أيا وحو يري أما بعد أيها الناس ضد يهو إنه نزل تحريم الخمر khamriga xaaraannimadeedii ayaa soo degtay wahiya min khamsatin han wahiya khamrigiina min khamsatin shan buu ka ahaaday yacni shan shay baa laga sameeyaa min alcinab cinabka wاltamr timirta wاlcasal malabka wاlxinطa sareenka wاshaciir heeda shantaas baa laga samaynaya walkhamru khamriguna maa khamara alcaqla caqliga wixii daboola ee dooriya baa khamri la yidhaahdaa halaatun saddex wadidtu waxaan jeclaan lahaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana cahida ilaynaa inuu ahaado mid nagula ballamay fiihaa cahdan saddexdaas shay dhexdooda ballan inuu nagula ballamo cahdi noo sameeyo nantahi ilayh aanu ku gebagaboono aan markaa lagu daba aan laga daba hadlin amaba aanu ku dhammaano saddex shay inuu ballan aanu ku gebagaboono noo noo yeelo ayaan jeclaan lahaa halaatun saddex saddex shay wadidtu waxaan jeclaan lahaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaado cahida ilayna midna ugula ballama fiihaa saddexdaa shay cahdan ballan nantahi ilayhi aanu ku gebagaboonno oo aanu ku dhammaano waay micnaheedu maaha muu caddayn waa caddeeyey laakiin ashyaa fara badan oo soo gudagela saddexdaa awgeed baa dadkii iska dhex gelaysa deetana waa lagu ijtihaadeen aljad koowaad waa awoogi yacni aljad miiraas uljad awowga dhaxalkiisii walkalaala kalaaladu waa qofkii aan adu ahlucilmigu aqwaal badan ba ku leeyihin lakin waa qofkii farc waaris aan ka tegin farc waaris farc dhaxla qofkii waxbaan ka tegin wayaan wa abwaabu iyo abwaab min abwaabi riba ribada abwaabteeda ka mid a yani ribada waxyaabo ka mid a abwaab ay tafaasiiluhu wafiira wa abwaabuhu kaiira ribada tafaasiisheedu way fara badan tahay sidaa daraaddeed baa waxyaabo fara badane dhex dhacayaanoo dadkii ka ishtibaha gelaya ma riba mise maaha riba laakiin qawaacid caama ba jirto shaaric uu dejiyey qawaacidda caamkaun baa la raacaya qawaacidda wixiisa hoos gala unbaa markaa noqonaya maxay ribadii saddexdaa shay marka wuxuu u keenay sheekhu raximah اllah inta hore inahu nazla taxriimu اlkhamr khamrada xaaraannimadeeda ayaa soo degtay wahiya min khamsatin shanna way ka ahaatay khamradu min alcinab san baa laga sameeya min alcinab oo cinabkii ah wاtamr timirtii wاlcasal malabkii wاlxinta sarraynkii wاshaciir haadi waa intii ka samaysan jireen waa laga yaaba waxyaaba kalena in laga sameeyo laakiin intan waa intii laga samaynayay weeyaan wاlkhamru ma khamr اlcaqla khamriguna wixii caqliga daboolo weeyaan ama caqliga dooriya marka cumar radia allahu canhu dadka waxa uu bayaaminaya uu caddaynaya khamriga inuu xaaraan yahay khamrigii laga samaysan jiray cinabka iyo timirta iyo malabka iyo ashyaada noocaasiya ee carabtu ay ka samaysan jirtay in shaaricu uu diiday ama ilaahay rasuulkiisu qur-aankan ilaahay uu kusoo dejiyey xaaraannimadiisa markaa cumar wuxuu dadka tusinaya in ka malabka iyo cinabka iyo timirtii kuwa laga sameeyo oo keliya inaanay khamri ku koobnayn ee intaa u ka sii sarreeyo markaasuu wuxu uhi walkhamru maa khamara alcaql khamrigu waa wixii caqliga dooriye weeyaan shay kastoo caqliga dooriya waa khamri weey ama intaa aynu soo sheegnay ha laga sameeyo oo cinabkiiyo timirtii ay ka mid yihiin ama ashyaa kale ha laga sameeyo mar hadduu caqligiiba doorinayo oo caqligii uu daboolayo waa khamri weeyaan sidaa daraaddeedna waa xaaraam wey khamrada xaaraannimadeedu waxa ay martay maraaxil saddexa sida culimmadu ay sheegeen markii hore waxaa soo degtay qowluhu tacaala yas'aluunaka can اlkhamr yas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysr qul fiihima إثm kabiir وmanaaficu linnaas waxay ku weydiinayaan khamrada iyo maysirka oo qamaarkii ah waxaad ku tidhaahdaa waxaa labadaa ku sugan oo ku jira ismun kabiir dembi weyn wa manaafic linnaas iyo manaafic haddana waxaa marxaladda labaad waxaa la diiday salaadda marka la tukanayo in la cabo laa taqrabu الsalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun salaadda hau dhawaanina idinka oo sakhraansan ilaa aada ogaatiin waxaad ku hadlaysiin marxaladdii labaadna waa taas marxaladda saddexaad waa marxaladdii la xarimayba labadaa hore marka dadka qaar ka mid bay ka tegeen dembiga awgeed bay uga tegeen dadka qaar ka mid ihiina kamay tegin tan kalena xadiid baan filaya inuu ahaa saxaabi cabdiraxmaan bn cawf baan filaya inuu ahaa ayaa saxaaba u casuumay deetana cuntadii buu usoo dhigay khamradii oo dasharaab ahaan waa usoo dhigay waa la cabay salaaddii maqrib baa timid salaaddii maqrib ayaa la galay iyada oo markaa waxa weeyaan raggu sakhraansan yihiin dabeetana qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun buu aqriyay ninkii tukanayay qul yaa ayuha alkaafiruun acbudu maa tacbuduun muxuu ka tegay laa acbudu laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduun wax idinka caabudisiin laadii u nafyigiibuu ka tegay marka acbudu maa tacbuduun hadana waxaa soo degtay qowluhu tacaala laa taqrabu الsalaata wa antum sukaaraa xataa taclamu maa taquuluun saas baan filaynahay markii ugu dambaysa waxaa soo degtay ayadda xarimaysa inama alkhamru wاlmaysru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuh lacalakum tuflixuun sooma inama alkhamru wاlmaysir khamrada iyo maysirka waxaa markaa qamaadka iyo ansaab aslaam rijsun min camali shayطaan faاjtanibuuhu halkaas lagu fara marka ka dheeraada baa layidhi faاjtanibuuhu ka dheeraada waa rijsun min camali shayطaan marka ha laga dheeraado faاjtanibuuhu halkaasa lagu xarimay aayadda kale fahal antum muntahuun fahal antum muntahuun waa tahdiidun wa tarhiib digniin weeye dadkii oo loo hadidayo ka hadho weeyaan fahal antum muntahuun joojiye wey halkaasaa khamradii lagu xarimay oo lagu joojiyey ya aduu markaa axaadiis fara badan ba kusoo aroortay asbaabta iyo siyaabaha khamrada xaaraannimadeeda ku timid qaarkood saxiixaynka ay ku sugan yihiin qaarna sunanta ay ku sugan yihiin iyo musnadka imaam axmed marka waxa uu tilmaamayaa cumar radia allahu canhu khamrada inay xaaraan tahay carabtuna ay ka samaysan jirtay ashyaada shanta ah laakiin shantaasoo keliya inay ku koobnayne khamro khamradu waa maa khamara alcaqla caqliga wixii doorinaya weeyaan saa daraaddeed baana loo xarin maalkiina dhib buu ku leeyahay naftiina dhibaato u keenaya caqligayna dhibaatou keenay sidaa daraaddeed baa shaaricu khamradii waa xarim halkan kale u leey alaau wadidtu ana rasuula اllahi sl kana cahida ilayna fiina cahda inuu balan nagula balamo micnada liannahu abcadu can maxduur ijtihaad ijtihaadka waxyaaba maxduurka ah in lagu dhaco ayaa markaa ayuu abcad u yahay yani u fogaasho badan yahay waxyaabaha maxduurka ee ijtihaadka ijtihaadku keensanaya waxa weeyaan qofku intuu masashay ku dadaalo ku ijtihaado inuu khata uu ku dhaco walow haba noqdo qof dee marka waxa maajuurahe laakiin qofkii ijtihaaday ee waafaqay laba ajar buu yeelanaya qofkii ijtihaaday ee gefena wuxuu yeelanaya hal ajar buu yeelanaya marka ijtihaadkii maxduurkiisii buu qofkii ka fogaanaya saasuu leeyay cahida ilayna fiiha cahdan nantahi ilayhan ku dhammaano aljad awogii awoga dhaxalkiisii dhaxalkiisi waxa weeyaan masalada laisku khilaafsan yahay awowgu walaalihii ma la dhexlaya awowgu dhaxalkuna ka soo qayb geliyo halka aabbaha u geli marka aabbuhuna joogin waxa weeyaan ishkaal ma laha oo awowgu dhaxalka wuxuu qaadanaya sudus halkii aabbaha ayuu gelaya aabbaha dhaxalkiisii buu qaadanaya markuu aabbihii u maqan yahay oo suduskii buu qaadanaya laakiin waxa weeyaan walaalihii ma la dhexlaya walaalihii iyagoo walaalihii way joogaan sidii aabbaha miyuu noqonaya oo halkii aabbaha miyaa la dejinaya aabbaha markuu joogo walaalihiina ay joogaan walaalo dhaxal ka soo qayb geli maayaan hadduu aabbahii u joogo aabbaha riixaya awowguna macaynkaasoo kalea oo haddii awowgii uu joogo halkii aabbahaynu dejinaynaayo walaalihii maydka ay walaal ahaayeen xagga hoyo xagga aabbo ama xagga aabbo oo keliya ma halkii aabbuha intuu galow riixaya ayagii oo dhaxalkuu ka riixaya mise way la wadaagayaanu dhaxalka wa wada qaadanaya masaladaas weeyaan masala laisku khilaafsan yahy culimmadu laba qowl ay ku leeyihiin jumhuur ulculamaa waxay yidhaahdeen dhaxalka way wada qaadanayaan walaaladu dhaxalkoodii bay qaadanayaan aabuhun dhaal awowguna dhaxalkiisiibuu qaadanaya awowgu halkaasi sida aabbahoo kale maaha aabbuhu walaaluhu hadday joogaan walaalaha waa riixaa dhaxalku ka riixaa awowgu sidaa maaha riixi maayo walaaluhu dhaxalkoodii bay qaadan awowguna dhaxalkiisii qaadan tafaasiilna way ku leeyihiin way tafsiiliyeen adu calaa xaal inay wada dhaxlayaan dhaxalkii wada ka wada qaybgelayaan walaalihiina dhaxalkii ka qaybgelayaan awowguna dhaxalku ka qaybgelayo bay ku tegeen jumhuur jamaaca min ahli cilm riwaayo laga soo wariyey imaamu axmed shaykhulislaamna markaa uu leeyahay waa raajix weeyaan oo uu sidaa ku tiriy isagu yani uu rajaxayo qowlkaas waxay leeyihiin awowgu walaalaha waa riixaya waa halkii aabbaho kalu gelayaayo hadduu awowgu meesha uu joogo aabbihiina uu ka maqan yahay walaalihii waa riixaya oo dhaxal kasoo qaybgeli maayaan sidii aabbaho oo kale labadaas saas laisku khilaafsany taas markaa waa tan kalaaladiina waa qofkii aan farac waarita lahayn ama waxaa la yidhi aladi alwaariu aladi laysa biabin walaa bnin waa qofkii aan aabbana aan ahayn laysa biab walaa ibn calaa ayi xaal waa qof aan cidna ka tegin wey waay iyo kaa dhaxalkiisii wa abwaabu min abwaab arriba iyo abwaab ka mida abwaabta ribada micnaheedu waxa weeyaan ribada tafaasiisheeda way fara badan tahay maadaama tafaasiishii ribadu ay fara badan tahay waxyaaba waxyaaba ka mida waxaa gelaya ishtibaah dadku iska dhex gelaysa ma ribaayo waa xaaraan mise maaha ribo wayna jirtaa in fara badan masaail masaa'il fara badan ahlucilmigu ay tilmaamaan oo qaarkood ay ribo ku sheegeen qaarna inaan ribo ku sheegin oo fara badan baa jira laakiin shaaricu qawaacid buu dejiyey ribadana inay xaaraan tahay buu sheegay waaxalla allahu albayca wa xarama alriba xagga hore waxaan kusoo marnay ribadu inay tahay laba qaybood qayb la yidhahdo riba alfadl iyo qayb la ydhaha riba nasiya ama saddex qaybood bay culimadu qaybiyeen riba alfadl iyo riba nasiya iyo riba alqard marka riba alqardigu waa qofkii intaad wax amaahisid aad sharad aad ka dhigtid amahdaasi inay lacag kusoo ziyaadiso iyadoo lafteeda laba qaybood qaybsanta waxaad odhanaysaa intaad amaahisid shay iyo waxaad leedahay markaad soo celinaysid boqol kiiba intaasoo raaci marka iyadu waa riba alqardi mid kale jirta oo qofkiibaad amaahinaysaa lacag muddaad u qabanaysaa muddadiibaad dhammaanaysaa waxay ahayd inuu iska soo celiyo lacagtii lacagtii ayay noqonaysaa inuu qofkii bixin kari waayo wuxuu odhanaya muddo igu dar waxaad loon kugu daraya laakiin waanad keentaa lacag ziyaadaa ku dar boqolkun baad amaahisay bil baad u qabatay bishii baad dhammaatay wuxuu kuhi bil kale igu dar waxaad leedahay bisha kale waan kugu daraya laakiin adiguna ii ziyaadi boqolkii kun waxaad igu dartaa soddon kun oo kale zidnii andirka ii ziyaadi waan kaa sugayaa iyadana waa caynu riba waa ribada ilaahay u xarimay wa axalla allahu albayca wa xarama riba marka abwaabteeda maadaamay fara badan tahay oo abwaab fara badan ay leedahay ayaa waxa uu leeyahy masaa'il adag baa jiro oo dad fara badan aanu muuqanin oo iska dhex gelaya ma riba mase maa riba marka waxaan jeclaan lahayn inuu rasuulka calayhi salaam cahdi uu nagula galo iyo ballan aan ijtihaadi waxaa aan ku iminin qofkii un ku ku ijtihaadin عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وحلويدي بتعي فقال كل شراب وحكستو لعبه أو أسكر وحسخرانسيا فهو حرام وحرام ويان شراب كستو وحسخرانسيا وحرام بتعي هو نبيذ العسل ملق كلا قسم ويان أهل اليمن baana sharaabkooda uhaayo way cabi jireen marka waxaa lagu yihi ka waran nabiidka laga sameeyo malabka yani khamrada ka waran taas baa la yidhi markaasuu qaacido caam u budijiy rasuulku kullu sharaabin yani waa xaraan ma odhanin kullu sharaabin askar qofkii faa'ido badan buu faa'ideeyey qofkii su-aasha weydiiyey faa'iido weyn buu ka helay meeshii faa'ido ka hela waxa weeye bidciga ka warran markii lagu yidhi sharaabkaasi ma xalaalba mise waa xaaraan waa xaaraan mu odhanin ee qaacido caam uu dejiy wuxu uhi kullu sharaab sharaab kastoo askara wax sakhraansiiyaa wa xaaraam weeyaan fahuwa xaraam wa min jawaamic alkalim oo rasuulka calayhi salaam ninkii saa-iilka ahaa waxa uu siiyey jawaab wixii uu weydiiyey jawaabteedii iyo wa ziyaada ziyaad ugu daray waxay la mid ah xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaa lagu yihi ka warran biyaha badda afanatawada'u bimaai اlbaxri biyaha badda ma ku weysaysanaa baa layidhi baddaanu marnaa biyo yar baanu qaadanaa de biyaha yar tahaaradii weysadii lagu isticmaalo biyihii wax la caba lama helayo marka biyaha badda ma ku weysaysanaa baa layidhi jawaabtu waa haa ama maya soo ma wuxuu rasuulku yihi huwa طuhuuru maauhu alxilu maytatu biyihiisu waa daahir waad ku weysaysanaysaa waad ku meedhanaysaa waad ku dahaaro qaadanaysaa waa daahir maxaa intaa dheer alxillu maytatu faa'ido kalena waa ugu sii daray oo ziyaadaa baktigiisuna waa xalaal waxa badda ku jira ee xayawaanka ee ku nool wixii badda ku jira xayawaankii badda ka mida ee aada heshid isagoo mayda waa xalaal isagoo bakti yani saasuu ugu daray ziyaadadaas wixii weydiiye uga jawaabay ziyaadana ugu daray wuu faa'iideeyey tanna waa saasoo kale wixii weydiiye uga jawaabay oo ah nabiidku nabiidulcasalku kan malabka laga sameeyey waa waxbuu sakhraansiinaya wuxuu kale ugu daray wax kasta oo wax sakhraansiinu xaaraan yahay kullu sharaabin askara fahuwa xaraam marka waa min jawaamic alkalim waa jawaamicda rasuulka la siiyey calayhi salaatu wasalaam xusni lbayaan hadal yaro kooban buu odhanaya macaani fara badan waa xambaarsan yihi waxaa xadiisku nusinayaa taxriimu kulli shayin askara wax kasta oo wax sakhraansiiya waa xaaraan min madcuumin wa mashruubin wa gayrihima wixii la cunayey ama ha noqdo wax la cuno sida xashiishadii oo kale ama wax la cabo sida khamradii oo kale iyo wixii lamida kale ama la cunayo ama la cabayo caqligii daboolaya ama caqligii doorinaya qofka ku sakhraamayo wa xaaraan weeyaan taxriimkuna waa jinsiga ee qadarka maaha intee in leeg ba xaaraanma inta mise inta badan waxa weeye wixii wax sakhraansiiyaa intiisa maa askara qaliiluhu fakaiiruhu xaraam ama maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam wax fara badan haddii la cabo oo deetana sakhraamisid intiisa yarna waa xaaraano haddaad in yar cabsid ku sakhraamisid intiisa faraha badanna waa xaaraano yacni waxa weeyaan waxaa la fiirinaya jinsiga iyo qadarka lama eegayo marka waa inu shaygu wax sakhraansiiye wey asmaadu isbedesho shardi maaha asmaadu in shaygii khamr la yidhahdo shay aan khamri alona magac kale la yidhaahdo hadduu jiro deetana caqligii dooninaya waa xaaraano cibro ma laha asmaadu magacyadu cibro ma laha musamayaadka ayaa xaqiiqada musamayaadka la fiirinaya shaygan xaqiiqadiisa wax ma sakhraansiinaya mase wax ma sakhraansiinaya magacu doona ha yeesho khamray u bixi magac kale u yeel magaca doontad u bixi haddii uu leeyahay waxa weeyaan sakradda hadduu leeyahay waa xaaraam weeyaan marka wixii wax sakhraansiinaya intiisii yareed iyo intiisii faraha badneedba waa isku mid weeyaan mar hadduu wax sakhraansiinayaba waa xaaraam oo caqligii meesha ka saaraya waxayna ku tusinaysaa markaa shareecada yacni diinta islaamku wanaaggeeda qofka bini aadamka ah waxay u ilaalinaysaa caqligiisi caqligii baa loo ilaalinaya shan shay bay shareecadu timid ilaalinteeda iyadoo ilaalinaysa waxay ilaalinaysaa nafti waxay ilaalinaysaa maalki waxay ilaalinaysaa caqligi waxay ilaalinaysaa cirdigii waxay ilaalinaysaa maxay kashaan muxuu ahaa ya nasligi nasli annasl oo ah taranki oo dee zinada waa la xarim zinada waa la xarimisay inay taranka isugu darsamin oo carruur kala kaani meesha una imanin marka caqligii baa la ilaalinaya waxa laga ilaalinaya caqligii wax doo wixii doorinaya wixii doorinaya baa laga ilaalinaya ee caqliga bedelaya baa laga ilaalinaya عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بلغ عمر عمر وحا قاعدة أن فلانا منك هبل ليلها باع خمرا خمر يؤيبي فقال قاتل الله اليهود منك يهود ليلها وإلهي هنعظر حرمت عليهم الشحوم حيدي ميتده حيدي بختها يا لغا حرمي فجملوها ويدلاليين فباعوها ويبيين يعني حالد بسميه حالد markii laga xarimay baktigii xaydhiisina la xarimay xaydhii bay qaadeen way dhalaaliyeen markay dhalaashay bay iibiyeen xaydhi markay dhalaashay marka qaatal allahu alyahuud ugu qiyaas qaadanaya marka in khamrigii waa la xarimay in la iibiyo laga bayc mushtareeyo maha kitaankiisun baa la xarimay bayc mushtarigiisana waa la diiday waxaa u daliila xadiidka bukhaari ku sugan caaisha radia allahu canha bilafd xurimat اtijaaraةu fi اlkhamra khamradii in laga baayac mushtareeyo waa la xarimay in laga baayac mushtareeyo waa la xarimay marka cumar radia allahu canhu wuxuu ka qiyaas qaadanayaa xaydhi wuxuu leeyahay yani waa isku mid labadan shay marka mar haddii la xarimay khamradii in la iibiyana waa xaaraan khamradii haddaa la xarimay in la cabo in la iibiyaana waa xaaraan in lagu intifaacaana saasoo kale qaatala allahu alyahuud balaga cumar ana fulana baaca khamra hebelkaas wuxuu ahaa baa la yidhi samurata ibnu jundub saxaabigii la odhan jiray sida fii saxiixi muslim ku sugan marka si kale umu iibinino kama baayac mushtaraynaynine nimankii gaalada ahaa wuxuu wuxuu barasaab ka ahaa ama waali ka ahaa basra meeshii la odhan jiray oo ciraaq ku taalla marka nimankii gaalada ahaa ee meesha deganaa ayaa waxau ka qaadi jiray jizyada jizyadu intuu khamro kaga qaado ayuu iibin jiray isagoo u malanaya inay bannaantay maalan jizya bixinayaan gaaladii jizyaday bixinayeen ayaa khamradii haystaanba kasoo qaadi jiray khamray ku siin jireen jizyada bixinayaan intuusan khamradii qaadusna iibi jiray wuxuu u miranaya markaa inay bannaan tahay ee la diiday keliya uun in la cabo cumar taas buu markaa loo sheegay saas buu yeelaa baa la yidhi cumar wuxuu uu diiday nocan kaa sameeyay wuxuu yidhi ha iibinin in la iibiyaana waa xaaraan in la iibiyaana xaaraan sida in la cabo xaaraan u tahay in la iibiyaana waa xaaraan oo waxay la mid tahay bu marka xaydhi nimankii yuhuudda ahaa markii laga xarimay ay dhalaaliyeen daytana ay iibiyeen qaatala allah alyahuud markaa qaatala allahu waxay la mid tahay uun alfaadii xagga horeynu kusoo maraynay ee carabka ku dareeray ee aan qof yani aan loo qastaynin macnaheeda aan loo qastaynin marka waxa loga jeeda halkan micnaheeda azajac diidmadii baa looga jeedaa say yidhahdeen ahlucilmigu maaha micnaheeda qofkii naxariistii laga saaray naxariista lacnadu waa naxariistii naxariistii ilaahay qofka laga fogeeyo ayaa lacnad la yidhaahdaa halkaa saddexda xadiid wuxuu ku keenay baabkan alashriba saddexda xadiidba waxay ka horreyn khamradii macnaa in khamrada in la wixii la cabayay khamrada inay xaaraan tahay iyo wixii macnaheedaa qaadanaya oo ah wax kasta wax sakhraansiiya inay iyaduna xaaraan tahay ee la cabayay waxa kale lamid wixii la cunaya iyadana iyaduna waxay noqonaysaa un xaaraan bay noqonaysaa waay kitaab libaas marka intaynaan kitaab libaaska gelin halkaa khamrada waxa weeyaan bahalkan ilaahay dadka ku ibtileeye jaadka la yidhaaho ama qaadka ahlulcilmigu in fara badan oo ka mid yihi way xarimeen waa la diiday qarnigii sideedaad wixii ka dambeeyaan filaya inuu ahaa markii sagaalaad ayuunbuu soo baxay jaadkan waxaa la yidhahdaa qofkii ugu horreeyey kitaabka qora ay culimmada ka mid yihina sheekha la yidhaahdo ibn xajar alhaytami ayaa kitaabka alifay oo kaga warramaya markaa qaadka iyo waktigaas dhulkii uu ka bixi jirayna ahayd yaman magaalada tacis la yidhahdo kalu sheegaya dhulka yaman ku taalo ee uu ka baxay ee lagu arkay khulaasadiisuna waxa weeyaan khamrada haddaa la haleeshin waayo oo la yidhaahdo wixii khamrada laga helayey isaga lagama helay oo sakhraansiintii ah qofka caqligiisa waa sax waxyaabo kale qofka ha u sawiro laakiin adraar fara badan kale ayuu leey wuxuu leeyahy dhaqaalaha dhibaato ku keena dhibaato fara badan buu leeyahy oo macruuf caafimaadkii iyadana saasoo kale adraar fara badan ayuu ku leeyahy marka dhibaatooyinkaa faraha badan loo keensanaya marka la fiiriyo waxa uu noqonayaa shay aan bannaanayn taxriimkiisu la mid maaha ka khamradoo kale oo de khamradii lagala mid dhigi maayo waayo khamradii nas baa kusoo arooray oo daliil baa ku yimi waana waana waa qaطci weeyaan daliilkiisu isagu laakiin lamid maha marka qofku inuu naftiisa u turayo maalkiisii iyo aada iyo aada u wanaagsan oo uu iskaga fogaado marka yacni dad fara badanna way ka hadlaan ama dhakhaatiir ha noqdaan ama culimo ha noqdaan ama aada iyo aad baa looga warramay laakiin wuxuu noqday shay kii cunayna dhibkiisa uu garanay haddana una iska daynay oo uu cunayo waktiyada qaarna qofku waxa uu gaadhsiiyaa xadka sakraanta xadka sakraannimada waa gaadhsiiyaa oo de caqligiisii waa dooriya dadka qaar ka mid a isaga laftiisa geedkan isku mid ahayn oo laga yaabo inuu kala duduwan yahy oo nin baa maalin waxaa anagoo la joogana waxaa la weydiiyey maalintii ay ugu darnayd ee uu jaadka intuu cunay dhibaatay ka soo gaadhay marka wuxuu yidhi anigoo berbere ka yimid goor habeennimaa ayaan berbere ka yimid hargeysan kusoo socday hargeysaan markaa oon soo jaad baan soo cun oon marqaamay buu yidhi marka marka waxaan ka baxay buu yidhi magaalada waan dhaafay kantaroolkan galbeedka marka maraya habeennimadii baa la joojiyo agee tegaysaa bay gulahay markuu askarta ahaa meesha joogay markaasaan ku yuli hargeysa waad ugu dhaafay magaalada uu dhex maray waa xaggeed ka timid berbera oo xagge hargeysa ku socota haa marka waxay is ihahdeen buu ilu sakhraanseeyo bartii baa lagu joojiyey buu oo gaarigina laga dhigay anigana lagu xiray lagu joojiyey ay u qaatay inaan sakhraansanay marka yani xikaayaadkiisa iyo sheekooyinkiisa fara badan yihin kitaabu libaas waxa uu kitaabu yahay libaaskii waa xidh- dharkii la xidhanay halkana waxau ka tilmaamaya sheekhu raximahullah dharka waxyaabaha xaaraantaa in la xidho ama dharkii wixii la xidhanayo o dhan ama dharka ha noqoto ama fargalkii ha noqoto iyo waxyaaba la midka ahaa iyo dahabkii libaasku wa min annicam alati ancama allahu biha calaa cibaadihi waa nimcooyinka ilaahay addoomihiisa ugu nimceeyey bay ka mid tahay addoommaha ilaahay waxyaabuhu ugu nimceeyey bay ka mid tahay ilaahay oo wuxu uhi subxaana wa tacaala yaa bani aadam qad anzalna calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariishan walibaasu الtaqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacalahum yadakaruun yaa bani aadam qad anzalna calaykum libaasan waxaan idiin soo dejinnay hu baan idiin soo dejinnay cawraadkiina asturaya ayaan idiin soo dejinnay marka dharka la xidhanayo inuu nadiif noqdo dhar qurux badan noqdo ayaa wanaagsan waa ilahay wuxu yaa ayuha la- yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kuli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin Ee, dharka waktiga masaajidka la tegayo ee qofkii cibaadaysanayo dharka ka ugu wanaagsan ee quruxda badan ee nadaafada badan buu qaadanaya ilahay wuxuu qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi ziinada ilaahay oo addoomihiisa usoo saaray yaa xarimaya iyo wadayibaat min arisq iyo waxyaabaha risaaqda aheed waxyaabaha dayibaadka risqiga ka mida qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya waxaad tidhaahdaa dadka ilaahay rumeeyey buu u sugnaatay ziinadaas iyo dayibaadkaas arsaaqda ka mida ee ilaahay addoomihiisa usoo saaray khaalisatan yowma alqiyaama kadalika nufasilu laayaat liqowmin yaclamuun waxa uu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yadkulu janata man kana fii qalbihi midqaalu darati min kibir jannada geli maayo qof ay qalbigiisa in yar ama atam in leego kibir iyo qalbigiisa uu ku jiro jannada ma gelay nin baa deetana wuxuu kuri rasuulkii ilaahay oo ninku wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu xasan maradiisii noqoto maro qurux badan oo wanaagsan wa nacluhu xasana kabaha uu xidhanayaana kaba qurux badan oo wanaagsan qaala ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal yani kibirkiibuu qofka hadduu maryo qurux badan qaato ma kibir baa dhar qurux badan markaasuu rasuulku wuxu uhi ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal ilaahay waa quruxsan yahay waxaana uu jecel yahay jamaalka iyo quruxda alkibru qadru lxaq waa xaq oo laga kibro oo qamdu nnaas iyo dadka la xaqiro dadka oo la xaqiro iyo xaqa oo laga santaago ayaa waxaa la dhahdaa kibir ayuu marka waa min anicam waxyaabuhu ilaahay addoomihiisu ku galadaystay iyo nimcooyinka ilahay uu siiyey buu ka mid yahay ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen libaaska wixii la xidhanayay waxaa ka mid a minhu maa huwa waajibun wa minhu maa huwa manduubun wa minhu maa huwa xaraam waxaa ka mid a libaas iyo hu ay tahay in la xidho waajib iyo mid ay tahay sunne iyo mid ay tahay xaaraan ka waajibka oo kale waxay yidhaahdeen waxa weeyaan maa yasturu lcawra wixii cawrada asturay inaad cawrada asturtaa oo hu aada ku asturtaa waa kugu waajib cawraduna waxa way maa bayna surati ila rukba inta jilibkii udhaxaysa xundhurta ama xudunta inta udhaxaysa ayaa waxaa la idhaahdaa cawra intaa in la asturaa waa waajib maradina lagu asturo ama dhar lagu asturo raggii way taasi dumarkii cawradoodu waa jidhka oo dhan marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood inta kale o dhan ayagu way asturayaan waa cawradii marka wixii cawrada asturayay in la la yimaado dharkaa lasoo qaataa waa waajib waxay ku dareen wamaa wamaa yaqi alxara waalbard qabowga waxaa kaa ilaalinaya in haddaad qabowga waxaad ka xidhatid waxba ka xidhan weydi qabowga waa ku dilaya in qofku naftiisii uu waxa u dilana ma banaana marka waxay noqonaysaa inuu dhaxantii iyo kuleylka labadaba wax ka xidho iyo wixii dararka iyo dhibka uu iskaga zuulinay iskaga celinay xakiim ibnu xizaam radia allahu canhu ayaa wuxuu rasuulku waxaan ku yidhi rasuulka ilaahayow cawraatunaa maa na'ti minha wamaa nadar maxaanu kala nimaadnaa cawraadkayga maxaanu ka tagnaa iska ilaalinaa wuxuu rasuulku yihi ixfad cawrataka ilaa min zawjatik oo maa malakat yamiinu wuxuu yidhi cawradaada ilaali oo cidina yayna arkin ilaa haweenaydaan mooyaane ama addoontii oo wixii aad gacanta aad ku hanatay aadu waxaan idhi rasuulka ilaahay oo fa idaa kaana alqawmu bacduhum fi bacdi ka warran haddii dadku barhkood bar kale la joogaanoo la wada joogo ka warran wuxuu ku yidhi in istaطacta an laa yaraaha axadu haddii aad kartid inu cidna arkin cawradaada cidna yayna arkin in alle intaad ku dadaali kartay cawrada inaad asturta astur oo ilaasho waxaan ku yidhi bu yidhi fain kaana axadunaa khaaliyan ka warran hadduu keligii qofku yahay keligii hadduu keligii yahay ka warran oon cidina la joogin qaala faallahu tabaaraka wa tacaala axaqu an yustaxya minhu haddaad kelidaa tahay ilaahay baa mudan in laga xishoodo marka mar walba cawradaada waad waad ilaashanaysa haddaad xataa kelidaa tahay hayse odhan meeshan kelidaa waad ku jirtaaye ilaahay ka xisho waad ilahay ka xisho marka xadiidkaasi daliil wuxuu yahay in cawrada la astura waajibay tahay cawrada in la asturo waa waajib dadkii baa laga asturaya ilahna waa laga xishoonaya subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed baa ahlucilmiga qaar kamid waxay ba yidhahdeen qofku markuu meedhanayo dharko dhan ba waynu dhiginba markuu meedhanayo waa inuu dharka qaar ka mida isku reebaa oo ku hadha la hadha calaa ayi xaal cawradiibu dadka ka asturanaya dharkii uu ku asturayana waajib bay noqonaysaa marka kaas waa kii waajibka ahaa ka sunnaha waxay yidhaahdeen waxa weeyaan maa fiihi jamaalu waziina waa wixii qurux iyo wixii qurux leh ayaa sunnaa intaa wixii dheer ee quruxle waa sunna siiba markii cibaadada lagu gudanayo marka salaada aad masaajidka imanaysid iyo welibana jimcaha iyo ciidaha maalmaha jimcahoo kale waxaa qofku soo qaadanayaa maryihiisa kuwa ugu wanaagsan ugu quruxda badan ugu nadiifsan ciiddiina saasoo kale maryihiisa kuwa ugu wanaagsan uguna quruxda badan marka maryaha noocaasoo kale waxay noqonayaan sunne manduub bay noqonayaan rasuulku caleyh markuu fuudo imanayso wuxuu qaadan jiray jubbad aad u qurux badan oo jeebadaheeda iyo meelaha lagu xardhay xariir lagu xardhay ayuu xidhan jiray uu fudu ku qaabili jiray dhar dhar buu lahaa uu fudu u timaada uu ku qaabili jiray marka yani qofku kuwa noocaas la yimaada waa iyaduna sunna wey dharka xaaraantaa waxaa ka mid a xariirtii iyo dahabkii ragga ka xaaraan wixii la xidhanayay libaas wixii la xidhanayey xariirta iyo dahabku ragga waa ka xaaraan dumarku inay xidhaan ragga dharkoodii iyagana waa ka xaaraan ragguna dumarkay dharkay leeyihiin ee u gaarka ah inay xidhaan ayaguna waa ka xaaraan dharkay dumarku khaas u leeyihiin in raggu ay xidhaan waxay khaas u leeyihin dumarkii dumarkuna inay xidhaan rag waxay khaasu leeyihiin waa ka xaaraan xariirtii dahabkiina raggii waa ka xaaraan dumarka iyaga waa xalaal xariirtii waa xalaal dumarkii dahabkiina iyaga waa xalaal lakin raggii bu xaaraan ka yahay waxyaabaha la xidhanaya xaaraanta waxaa ka mid a libaas ashuhra dharka shuhrada dadkii dhaho isoo wada eegayaan waa dhar aan lagaba aqoon beledka ayaad xidhatay dariiqad martid ba dadku dhaw soo eegayaan waxay la yaaban yihiin dharkaan xidhan tahay dharka noocaasna ma banaana waa la diiday dharka kibirka iyo israafka uu ku jirana waa la mid man jara thawbahu khuyaalaan rasuulka alayhi salaa slam wuxuu ka warramay ninkii ninkii maradiisa jiidayay dhulka khuyaalaa istus iyo markaa kibir u jiidayay inuu ilaahay dhulka la gooyey xariirta ragga waxaa uga bannaan tahay xariirtu marka ay keensato xaajadu iyo daruuradu sida ida oo qofkii lagu daweynayo kale anas wuxuu leeyahay radia allahu canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawf iyo jubayr waxa uu ruqseeyey inay xariirta xidhaan waxayna u xidheen cadha wax ku taallay cadho jirhkooda way xanuunsanayeen ka daway ka noqotay uu xidhay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka marka cudurdaarka ay leeyihiin dahabkii ragga waxaa uga xalaala jidhkooda wax ka mid a haddii ay ku xidhaan jidhkooda meel ka mid a hadday buuxinayso oo wax cahdiga rasuulka calayhi salaatu wasala sida kan ilkahoo kale ilig dahaba qofka hadduu gashada laa ba's laakiin hadduu helayo ilig aan dahab aan ahayn ama laf ah wax kalaa taasa wanaagsan cahdigii rasuulku waxa dhacday nin baa sankan baa la gooyey oo seef yax baa kaga dhacday waxaa loo sameeyey markaa san qori ama lafaba lafaa loo sameeyey waa loo geliyey meeshii baa quruntay waxaa loo sameeyey dahab markii dambe san intii gooday oo dahaba baa loo sameyey saa loo geliyey oo dahabku suguma xumaanayn markaa waxay uga dirshan halkaa xaajadu markay keensato waa loo gelinaya qofkii laakiin wixii kale maya oo dahabku wuxuu gaar u yahay dumarkii haddii xidhanayaan isku qurxinayaan fidadunba ragga xalaal wa inay xidhaan ay fargalka iyo wixii lamidka ay ka yeeshaan xadiidka soxtan arki doona weelkii dahabka ahaa iyo weelkii fidada ahaa in wax lagu cuno wax lagu cabo waa xaaraam rag iyo dumar labadaba ragga iyo dumarka way ka sameyn halkaas oo dumarka waxaa loo xalaalayn inay xidhaan ayagu inay wax ku cunaan ama wax ku cabaan lama xalaalayn xadiidka soo socotana waan arki doonaa insha allahu tacaala inahaas ayaa ugu muhiimsan wuxu uhi sheekhu raximah اllah can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu ihi laa talbasu lxariira xariirta ha xidhanina fainahu man labisahu fi dunya qofka adduunyada xidha lam yalbashu fi laakhira aakhira kuma xidho laa talbasu alxariir yaa lala hadlaya waa raggii weeyaan laa talbasuu alxariira xariirta ha xidhanina ha xidhanina fainahu man labisahu qofka xidho fi dunya adduunyada ku xidha lam yalbasu fi laakhira aakhira kuma xidho aakhira ku xidhan maayo cumar baa loo sheegay cumar khadaab nin xidhay markaasuu wuxu uhi jannada geli maayo ninkaa xidhay micnaheedu waxa weeyaan yani dadka jannada geli ugu horreeya noqon maayo amaba annada ku xidhan maayo xariirtii xariirta nimankan gaaladaaba adduunyadii ku intifaacaya laakiin dadka mu'miniintii maalinta qiyaamaha ayay xidhanayaan walibaasum fiiha xariir dharka la xidhanaya jannadu waa xariir marka adduunyadii aan lagu xidhan dahabkan raggii loo diiday iyo xariirtan loo diiday ee la yidhi yaan yaan la xidhanin aakhiray ku xidhanayaan dadka mu'miniintii kasaasaa loo diiday marka in khiaabku inuu ragga keliya yahay waxayna tusinayaa rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam haadaani haadaani xaraamaani calaa dukuuri ummati xillu liinaafihim xariirtii buu ka warramaya iyo dahabkii labadani xaaraan waxay ka yihiin ummadayda waxa weeyaan raggeedu raggii ummadayda ka mida waa ka xaraam labkii dhadiga waa xalaal marka khiaabku wuxuu ku wajahay raggu keliya can xudayfata ibn yama radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul laa talbasu lxariir xariirta ha xidhanina wala diibaaj diibaajkana ha xidhanina diibaajku waa nooc ka mida xariirta oo adag walaa tashrabuu aaniyat الdahab weelka dahabka waxba ha ku cabina wlfida iyo weelka fidada ah waxha ku cabina walaa taأkuluu fii saxaafihima xeedhooyinkoodana waxba ha ku cunina fainahaa lahum fi dunya fainahaa iyadu lahum fi dunya gaalada ayaa adduunyada u sugnaato iska leh walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad leedihiin adduunyada kuma lihidin marka weelkaa dahabkii fidada gaalada iyo dadka ahlulkibr walkhuyalaa iyo dadkaas baa iska leh idinku ma lihidin aakhira idinku leedihiin waxba ha ku cunina waxbana ha ku cabina rag iyo dumar labadaba waa shamlisanaysaa laakiin xariirta xidhashadeedii raggun bay xaaraan ka tahay dumarka iyagoo u xalaal waay can ilbaraa bni caazib radia allahu canhu qaala maa ra'aytu min dii limmati maa ra'aytu maan arkin min dii limmati marka ahlu cilmigu xariirta waxay sheegeen xariirta xaaraanta ah raggii xaaraanta ka waa ta khaaliska baraxa tiran weeyaan waxaa jirta mid la sameeyey oo wax lagu dardaray taas iyada maaha baa layidhi haddii xariirtii wax laisku dardaro oo xariir khaalisa aynay ahayn xalaal bay noqonaysa laakiin xariirta khaaliska waa ragga waa ka xaaraan taas waa qodob qodobka labaad waxaa ragga u bannaan xariirta khaaliska laftooda waxa u bannaan maryahooda meeshii gooday inay ku ragcaan laba farood saddex farood afar farood in la dhigo ku ragci kara wuu ku xidhaya waxaa kale uga bannaan inay waxa weeyaan halkan gacanta laga xidho oo kale marada halkaasoo kale intaas wuxuu ka dhigi karaa xayir labadaa gacmood wuxuu ka dhigi karaa jeebka halkaa dilacsan ee ballanada leh intaa yar wuxuu ku xidhi karaa xarir ku xardhi karaa way u bannaantay waayo rasuulka calayhi salatu wasalaam maryihiisii qaar ka mid a sidaas bay ugu xardhanayn jeebadaha halkaa dilacsan oo kale waa waa lagu talay gacanta kumka halkaasoo kalena iyadana waa waa lagu talay inahaas ayaa raggi uga bannaanay oo ay ka xidhan karaan xariirta laakiin intaa waxaan ahayn ugu banaan waay عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت منك من ذي لمة mid u صaaحiiba timo dheer limadu waxa weeyaan waa timaha aan garabka gaadhin dherabka ee garabka ka yar sokeeya hadday garabka gaadho juma la yidhaahdaa markaa garabkii ku dhawaatay timihii baa dheeraaday halkaasay gaadhay maa ra'aytu maan arkin min dii limmati mid timo dheer u saaxiiba oo fii xullatin jubbad ku sugan jubbaduna waa labada mara isku eg laba maroo isku eg maxaan dhaha safaari baynu naqaano jubbadaasoo xamraa ah cas marka casaan casaan barax tiran maaha bu ibnu qayyim waayo casaanka baraxa tirana wada cas laba maro isku joog aho labaduba ay cas yihiin waa diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar buu ku qabsaday amaradka ummuka haada ma hooyadaa baa ku fartay buu ku yidhi waxaa kala soo arortay inuu ku inkiray uu ku arkay rasuulka marka u yimid rasuul labadi mar xidhan ee wejigiisa buu ka arkay inuu cadhoonayo maradan ka cadhooday wuu qaaday oo waxaan yihi xaafadii oo waxaan arkay yui iyaga oo markaa dabkii shitay wax ku garsanayeenoo inta marada qaadan ku riday buu yidhi markaasoo noqday buu yidhi maxaad samaysay markaasaan ku yidhi dabkan ku riday markaasuu ku yidhi hadabka ku ride maa dumarkii ehelkii u qaybis marada marka marada casaankiihi waxa weeyaan waa maro cas oo laakiin midaba kale la socdaan maaha casaan barax tiran mar laba mario isku joogo casaan barax tirana maaha fii xullatin jubbad xamraa cas markaa waxay lahayd khuduud sawda khuduud madow bay lahayd maa ra'aytu man arki mindii min limati mid tima u saaxiiba oo fii xullatin jubbad ku sugan jubbadaasoo xamraa cas axsana ka wanaagsan min rasuuli اlahi salى اlahu alay slam lahu shacrun waxau lahaa timo yadribu mankibayhi labadiisa garbood soo gaadhaya halkaa kusoo dhawaanaya baciida maa bayna almankibayn labada garboodna waa u kala fogaa labadiisa garbood iskumay soo dhawaynay way kala fogaayeen laysa bilqasiir mid gaaban mu ahayn walaa bitawiil manuuna dheeray waa sifadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu sifaynaya muu dheeray dherar dadka ka dhex baxsan muu lahayn gaabni midna muu lahayn muxuu lahaa wasaq dhexdhexaad labadan garboodna u kala fogaayo labada garbood ka soo dhawaadaan qoortiba ayaa ayaan muuqanayni marka qofku marka labada garbood kala yar kala durugsan yihiin garbihiisa u kala baxsan yihiin qoortuna muuqato waa qurux badnaanay marka saasuu ayuu u ahaa xaggii timahana timaha inta faraha badan markay dhagaha carjooda gaadhaan wuu jiri jiray halkaa marka soo gaadhaan wuu ku goyn jiray intaasuu daysan jiray mar mar way jirisay timihiisu ay dhaafaan oo laga yaaba ama inuu mashquulo oo jihaadkii iyo waxyaabaha ku mashquulo deetna timihinta dheeraadaan deetana ay gaadhaan garbahoo kale bay ku dhawaadaan way markaa qofku inuu timaha qofkii dhaqi karaya hagaajisan kara way u bannaantay aanay de gaaladii uu shabahaynin dadka gaalada iyo fusaaqda dadka markaa xumaa timihiina hagaajin karaya laa baas inuu marka waxa weeyaan ula baxo waay marka xadiidka muxuu keenay wuxuu keenay halkan fii xullatin xamraa laba maryood oo isku mid ah in la xidhan karo waa jubbadaas markaa isku midabka ah laakiin maradii casayd casaankana waa casaan aan ahayn mid barax tirane waa casaan wax la cabsiiye weeyaan madow baa ku dhex jira rasuulka sala allahu alayhi wasalam in lagu daydo waa mashruuc waana sunni laakiin afcaasha rasuulkuu sameeyey waxay u qaybsantaa laba qaybood wixii rasuulku caado u sameeyey caad ahaan iyo dadkii carbeed wuxuu ka soo gaadhay qowmkiisii iyo reetolkii yani dadku uu la joogay caadooyin bay lahaayeen caadooyinkay lahaayeen buu sameeyey ficilkaas markaa iyu yaala midina waa mid rasuulku u sameeyey shanu risaala in lagaga daydo oo ilaahay loogu dhawaado oo lagu cibaadaysto waa labadaa qaybo waxay markaa ahlucilmigu sheegeen wixii uu caadadii carabeed ka soo gaadhay carabta iyo dadkii uu la noolaa ee ehelkiisii ahaa caadooyinkay lahaayeen wixii uu markaa uu ka soo gaadhay dabeetana uu sameeyey in lagaga daydaa sunno maaha sunno yani ajar aad ku heraysid maaha waa shay uu rasuulku alay slam ka soo gaadhay reetolkii oo dabeetana waxa weye uusna u samey waxa kamid timaha uu la baxay oo kale timaha in lala baxa sunno maaha waayo wuxuu soo gaadhay carabtii iyo dadkii uu la noolaa oo timaha daysta ayuu soo gaadhay isna waa daystay oo welibana garbaha dee wixii ka sarreeya unbay oo markaa garabka gaadho waa jiri jiray isagu dhagahayuu ku goyn jiray marka in timihii lala baxaa ma sunaa rasuulku wakaa rasuulka la baxaye intan la baxan inaguna aynan la baxno nidha waa sunnihii rasuulka kaga dayanayna maya waa waa caadadii uu ka soo gaadhay carabta qofkii sameeyaa way u bannaantay laakiin hadduu sameeyo se rasuulka ka dila ajri ka heli maayo ilaa rasuulka marka wax shay ahayd kaga daynaysid ajri baad ka helaysa waxaa ka mid ahaa timaha oo kale inuu kala dilaaciyo halkaa barta kaygu kala dilaacin jiray ya kala rogay uu kala rogay oo dee iyaga dadkii usoo gaadhay saa u kala rogay iyaduna saasoo kale sunna maaha in la kala rogo waayo dadkii waktigan la noolaaba saa timaha u samayn jiray oo saa u kala rogi jiray waxaa ka mid a oo tusaalayaasheeda ay culimmadu ay sheegeen bardhanka halkan maaragtay qoorta oo kale halkan kama xuli jirana intaa uu binan jiray laabta uu banaanaan jirtay laabta oo dadkii dee saas bay ahaayeen uu ka soo gaadhay marka waxyaabaha noocaasoo kale caadaadkii bashariga ahaa ee carabtu ay samayn jirtay ku dayashadeedu in rasuulka lagaga daydaa oo marka lagu daydo ajri laga helayaa iyada maaha waxay kutusinaysaa keliya inay bannaan tahay un inay xaaraan ahayn waayo hadday xaaraanta rasulku mu sameeyeen calayhi salaatu wasalaam laakiin wixii waxa aan ahaynee rasuulku uu sameeyey min shani risaala waa lagaga dayanaya waa lagaga dayanaya waana lagu raacaya waxna waa wuxuu dadkii faray qowl buu ku faray sidaa hala yeela buu yidhi waxna waa wax uu sameeyey isagu oo deetana noqosa in lagaga daydo marka lagaga dayna ajri lagaga helayo marka waa caynkaas عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحنا فر بسبع تضبع ونهانا عن سبع تضبع ونوديد تضبع شيء بنفر تضبع شيء ونوديد amaranaa wuxuu na faray biciyaadati mariid qofkii xanuunsanayay inaan soo booqanno ciyaada waan yani qofku waa lagu noqnoqonaya saas ciyaada loo yidhi biciyaadati mariidi qofkii xanuunsanayay inaan soo booqanno ayaana la faray waitibaaci ljanaazati janaazada inaan raacno meydkii inaan raacno na waana la faray wa tashmiiti alcaaqisi kii hindhisay inaan u ducayno markuu alxamdu lilah idhaahdo markuu hindhiso alxamdulilah waa odhanaya in loo duceeyo yarxamuka allah la yidhaahdo uuna faray wa ibraari lqasam dhaartii in loo samafalo qofka ku dhaariyey waxaas baan kugu dhaariyeen in dhaartaa loo samafalaa yuna faray oo wixii qofku ku dhaariya aad u samaysaa aw ilmuqsim ay yamiinu lmuqsimi qofkii ku dhaariyey dhaartiisii in loo samafalo oo la yeelo yani loo oofiyo waa loo oofinaya waxaas ku dhaari waad yeelaysaa ama wallahi waxaas baad yeelaysaa dhaarta marka intuu isaga dhaarto wallahi waxaas baad yeelaysaa waad u yeelaysaa u samayn wa nasri lmadluumi kii la dulmiyey in loo gargaaro wa ijaabati daaciya qofkii kugu yeedha casumad kugu yeedha in la ogolaado oo la ajiibo oon la diidin wa ifshaai salaam salaanta oo la faafiyo oo dadka lagu faafiyo ku aad garanaysid iyo ku aanad garanaynba waad salaamaysaa wanahaana halkaas waa toddobadii shay ee dadka la faray wanahaanaa wuxuu noo diiday can khawaatim fargallo aw can takhatumin bidahab ama dahab inaan fargal ka samaysanno dahab inaan fargal ka samaysano ayuu noo diiday wa can الshurbi bاlfidati fidadii inaan wax ku cabnona waa noo diiday waalkii fidada ahaa in wax ku cabno iyadana waa noo diiday wa can اlmayaahiri koorihii faraska in laga dhigo xariirna waa noo diiday wa can اlqisiy qisigiina waa noo diido waa nooc xariirta ka mida weeyaan qisiguna wa can lubsi اlxariiri xariirtii xidhashadeediina waa noo diiday walistabraqi istabraqi iyo diibaaji istabraqa iyo diibaajka iyo qisigu waa anwaac uu leeyahay xariirta ay leedahay marka anwaacda xariirta leedahay kala duwan dhammaanteed waa noo diiday toddobadaa shayna waa noo diiday marka rasuulka calayhi salatu wasalaam halkan aadaab fara badan iyo akhlaaq badan buu dadkii faraya qofkii xanuunsanaya in in la soo booqdo waa waa xaq uu qofka muslimka kugu leeyahay waa markuu nool yahay markuu dhinta in la in markaa janaasiidsi la raaco oo lasii siwatiyo hadduu hindhaso in loo duceeyo marka alxamdulilah idhaho hadduu ku dhaariyo ama ku dhaarto in dhaartiisa loo samafalo oo la yelo oo la oofiyo qofkii la dulmiyey in loo gargaaro oo tacadigii laga joojiyey qofkii kugu yeedhay ee casumadii waxa lamida kugu yeedhay in lasoo ajiibo waayo haddaad diidid ee qofka qalbigiisiiba dhaawacsan salaantii in la muujiyo oo dadkii markaa lagu faafiyo kii aad garanaysa iyo kii aad garan intaba rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alaa adullukum calaa shay idaa facaltumuuhu taxaababtum ma idin sheegaa oo ma idin tusaa shay haddaad samaysiin aad isjeclaanaysiin afshu salaama baynakum dhexdiina salaanta ku faafiya ashyaadu diidana waxaa ugu badan xariirtii xariirtii baa ugu badan iyo dahabkii oo fargal laga samaysto iyada fidadu way bannaantay iyo weelkii fidada ahaa in wax lagu cabo kaana waa can ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam istanaca waxa uu samaystay khaataman min dahabin fargal dahabu buu samaystay fargal dahabu marka ugu horraysa samaystay fakaana yajcal waxa uu ka yeeli jiray fasahu faskiisa wuxuu ka dhigi ka yeeli jiray fii baطini kafihi xaggan kafkiisa ayuu soo marin jiray faska uu leeyahay buu gudaha soo marin jiray idaa labiso marka xidho fasanaca annaasu kadalika dadkan sidaas bay yeeleen oo waxay samaysteen fargal wada dahaba uma inahu jalasa cala mimbari deetana mimbarka ayuu ku fadhiistay fanazacahu waa iska siiba fargalkii faqaala wuxuu uhi inii kuntu waxaan ahaa albasu hada lkhaatama fargalkan baan xidhan jiray wa ajcalu fasahu faskiisana waxaan ka yeeli jiray min daakhilin gudaha xaggan gacanta gudaheeda ayaan soo marin jiray faramaa biha waa tuuray uma qaala wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay laa albasuhu abadan weligii xidhan maayo fanabada annaasu khawaatimahum fargaladooda ba dadkana daadiyeen wafi lafdin aakhara jacalahu fii yadihi fii yadihi lyumnaa gacantiisii midig buu dabeetana ka yeelay gacantiisii midig ayuu ku xidhan jiray oo gelin jiray fargalka marka markii ugu horreysay waxau rasuulku xidhay fargal dahaba dadkuna wada xidheen waa intaan la xarimin fargalkii dahabka ah ama dahabkaba inaan raggu xidhaan markii dambe rasuulku waa xarimay alayhi sala slam isna waa bixiye waa tuuray dadkiina way wada tuureen oo way wada bixiyeen markii dambe wuxuu samaystay fargal fida ayuu samaystay wuxuu ku naqshay muxamadun rasuulu llah dabeetna markuu waraaqaha dirayo uu ku shaanbadin jiray oo boqorradu dirayo marka fargalka dahabka ah waa ka xaaraan raggi laakiin kii fidada ahaa waa u bannaayin way xidhanayaan وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رsuل الله صل سل نهى عن لبوس الحرير maradii xariirta in la xidha ayuu diiday إلا hكذا sidaa mooyaane ورفع لana رasuل الله rasuulkiina wuxuu kor noogu qaaday أسبوعahu fartiisi السباab sabaabadoo taas sabaaba way dhaar badan tahay markaa sabaaba loo bixiyay yani waa ta lagu dhaartay والوسطى iyo ta dhexe wlmuslim nahaa rasuulu lahi sal slam can lubsi xariiri xariirta in la xidha ayuu noo diiday ilaa mawdica usbicayni laba farood meel la dhiga mooyaane aw alaaan ama saddex aw arbacan ama afar micnaheedu waxa weeyaan marada markay dilaaco amay goodo haddaad doonaysid mara kale inaad ku xidhid oo xariira waxaa ku bannaan laba farood meel la dhigo ama saddex ama afar intaa in leeg oo xariira marada waad ku samaysan kartaa hadday kaa goodo oo kale maalan markaa waatinu agga hore ku sheeganay markii dhaweyd waa meelayoga ay bannaantay wey iyo jeebadihii oo kale in lagu sameeyo halkaaynu ku dayno sala allahu cala muxamed wa aalihi wasaxbi ajmaciin